ku dhowaad afar boqol oo arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee snaabiyaas oo ka mid ah iskuullada waxbarashada ku yaala magaalada jowhar caasimadda hirshabelle ardayda ayaa la baraa maadooyin kala duwan sida xisaabta ingilishka soomaaliga teknolojiyada iyagoo soo kala galaa galinka hore ee subaxdii iyo duhurkii nuur suleymaal siido oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigta dugsiga ayaa ka warbixiyey sida ay wax u baraan ardayda ardayda xiriirka ka dhexeeyo ardayda horta xiriir weyna ka dhexeeya macalinka laakiin ani ahaan markaan iska hadlayo xiriirka ardayda in lexe waa aada u wanaagsan yahay oo arday fahmayso oo haddana maadada maadaama ay ku cusub tahay ilan dugsi hoosay soo dhigteen oo koowaad iyo labaad iyo saddexaad maada technology markaa dugsi dhex noqonaan qaadanayna isdhihi jireen laakiin maadada ku cusub mahayna iyo inta badankooda waa isfahna si fiicnaan isku maadada technologiga waa maada aada u ballaaran caalamka waxuu ku dhisan yahay xilligii hore waxaa la dhihi jiray qofka haddoonan wax qorin waxna akhrinin waxaa la dhahaa umi waayo qofkaas hadda laakiin waxaa sanadahan ama sanadihii dambeeyey waxaa la qofka kombyuutar haddoonan aqoonin markaasuu umi yahay hadduu wax qori karo waxna akhri karo ma ahan muhiimadda laakiin hadduu kombyuutar bu aqoonin waxaa la lahaa umi waa mahadsanta marka maadada kombyuutarka waa maadda aad iyo aad u ballaaran fasalada aan u dhigo waxawaaye fasalka hadda dugsigeena wuxuu ku egyahay ilaa todobaad galaska todobaad fasalka shanaad iyo lixaad iyo todobaad saddexdaas galasaan u dhiga waxay ku baraatikeeyaan ardayda kombyuutarka macalinka ana kombyuutarkeyga iyo kombyuutarka yaalo iskuulka midkaasaa baraatikaan loo siiyaa laakiin ma hayno ama laab u furan ma jiro kombyuutar ahaan loogu waxee dhanka kale maamulaha iskuulka snaabiyaaso oo la hadlay warbaahinta snaay ayaa sheegay in dugsiga u baahan yahay in laga taageero agabyada waxbarashada ardayda i d b s-ka inta badan waxaa arkaysaa arday asoo waxuu wato lama buug ama saddex buug oo loogu talagala todoba buug sideed buug loogu talagala waxaa arkaysaa marmar qaarkiis ardayo uniform la-aan socdo waxaa leedahay uniformkaadi ah uniformkii wasaq waayo waxaan ku dhaqdan la-ah ama waxaa arkaysaa arday uniform lahayn oo ku dhahayo macalin uniform waalidkii miga gadi karo marka waxaa ku khasban tahay ardaygaasi inuu fasalkii fadhiisto haddana nidaam ahaan ardaygii uniform u wato oo ardaydii kalenta lama sinno ardayga cunuga xoogaa coqdada galayso waxaan sameynaa macalimiinta ka fadhiisanaa wixii aan karaankeen anaga aan gali karno ayaan ardaygaas u iibinaa haddaan surwaal ugadi karno surwaal u iibinaa haddaan shaati ugadi karno shaati u iibinaa marka si oo emotional ahaan ama dareen ahaan oo fasalka uu lasoo fadhiisto ardaygaas cashar oo la qaato hayarda waxbarashada ayadana naftirkeeda waxwaa howlo badan ay kasoo qabatay maadaama school feedinkii iyo school running costigii iyo waxyaabo badan ay ka dabarto waxaan ka codsan lahaa ardaydan masaakiinta barakacayaasha inta badan u badan in uniformkoodii iyo boorsooyinkii iyo dhar waxawaay dariiskii wax ku dhigan lahaayeen maadaama ardayda kaleenta aysan awood ku dhameen dhaqaale ahaan dhanka financy markii laga hadlayo aysan dhaqaale ahaan ku dhameen oo arday iska wato shaati jejeexan oo kaleenta ama shaati aan kalarka habbooneyn oo kaleenta inuu wato marka waxaan codsan lahayn ama aan u diri lahaa baaq in ardaydaasi ay helaan qofkii karaankiisa ama awooddiisa ah dharkii iskuulka oo ku dhigan lahaa buugaagtii iyo kabihii oo shuus kaba oo waxaa jiro iskuulka lagu dhigtaa jiro oo arday oo dariiska soo qaato intaas qof haddii ka saacidaysa ay jirto inay ka dugsiga hoose dhexe ee snaabiyaaso ayaa waxaa wax ka barta ku dhowaad afar boqol arday oo isugu jirta wiilal iyo gabdho